بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله حمد عباده الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، نبي لوط أيان كشكن دونا إن شاء الله تعالى nebi luut calayhi salaam waxa weeye wiilkii uu adeerka u ahaa nebi ibraahim calayhi salaam waxaa dhalay walaalkii haaraan waa luut ibnu haaraan markaa luut waxa uu rumeeyey nebi ibraahim calayhi salaam waxaa ka mid ah saddexdii qof ee rumeeyey nebi luut markuu ciraaq joogay waxaa ka mid ahaa saara oo xaaskiisa ahayd iyo nebi luut oo ahaa wiilkii subxaan allah uu adeerka u ahaa waxaana eebba uu diray magaalo la dhaho saduum oo iminka ku taalla badda dhimatay ama baxrulmeyit meelahaasaa lagu tilmaamay inay ku taallo qoomkii nebi luut loo diray waxay ahaayeen gaalo aan ilaahay aaminsanayn walciyaadu billaah balse waxaa u dheeraa inay ahaayeen qoom akhlaaqda iyo fitrada basharka ka baxay walciyaadu billaah waxaa ninku u gelma tegi jiray nin kale walciyaadu billaah waa caado aan hore adduunka uga dhicin bini aadan iyo basharkii hore iyaga ka horreeyey hore looguma arkin xayawaanka iska daayay xataa wax caqli leh oo waxaan ku dhaqaaqaa lama lama arkin horena lama maqlin waxaasay samayn jireen walciyaadu billaah eebba waxa uu abuuray mar waxa uu abuuray lab iyo dhidig ayuu ka dhigay dadka marka lab iyo dhidigaas ayaa loogu talagalay inay isguursadaan laakiin haddii labku lab kale ta u tago ama na dhidigu dhidig kale u tago waxa ay ka baxaysaa fitradii basharka ahayd walciyaadu billaah waa fitno iminka runtii wakhtigan aan nool nahayna aada iyo aada u tiro badatay oo xuquuqda bini aadamka lagu daray xuquuqda bini aadamka inay naag naag guursato ama nin nin guursado walciyaadu billaah ficilkan foosha xunle waxay ku sameyn jireen dadka horteeda kamanay xishoon jirin ee way la soo banbixi jireen ceebna agtooda kamabaysanba ahaynba walciyaadu billaah nebi luut calayhi salaam waxa uu bandhigay inay eebbe keligii caabudaan oo ilaahay ka yaabaan oo xumaantan iyo foolxumada tan iyo fikraddan xun iyo akhlaaqdan xun ay iska dhaafaan hase ahaatee waxay u arkayeen dembiili ayay u arkayeen dadka istaahiriya iyo dhagarqabayaal dembiga keliya oo uu nebi luut galay waxa uu ahaa in uu isagu istaahiriyo oo uu isnadiifiyo allah waxay ku doodayeen sida dee dadkan dowladaha iminka joogaba ay ku doodaan ay dhahaan waa xuquuqda bini aadamka laakiin waxaasi wax xuquuqana maaha ee waa wax caqliga bini aadamka iyo kajinka toonna aan kusoo dhicin ee dadkii dee cadaab doonaya unbaa sameeya walciyaadu billaah nebi luut calayhi salaam waa ku waday dacwaddii balse dheg umaysan dhaadhicin ee xumaantii ayay sii wadeen waxayna go-aansadeen in nebi luut calayhi salaam laga saaro beledka sababtoo ah wuu isdaahiriyaa nebi luut calayhi salaam xishood aawadeed ayaa dadka magaalada soo gala wuu ku dhihi jiray magaaladan hagelinina magaaladan hagelina hana u dhowaanina sababtoo ah dadkeedu waa dad xumaanta yaqaana arrintii waxay gaadhay qoomkiisii kadibna way ku gadoodeen oo ku dhaheen miyaanan kaa mamnuucin inaad dadka naga leexiso subxaan allah qoomkii nebi luut waxay rabeen inay caadadan xun ay ku tallaalaan dadka kale ee martida u ah oo ay dadka kale ku faafiyaan caadadan xun oo ciddii magaalada soo gasha kamaysan nabadgeli jirin ee waxay doonayeen in ay ku tallaalaan caadadan xun walciyaadu billaah sidoo kale xaaskii xaaskii nebi luut waxay ahayd gabadh xumaan xun oo sirta nebigii nebi luut faafisa iyo martida kale ee u timaada nebi luut calayhi salaam afka ayaa laga falay siday soomaalidu tidhaahdo walciyaadu billaah maalintii dambe waxaa magaalada soo galay saddex nin oo dhallinyaro ah oo qurxa badan waxayna u tageen nebi luut calayhi salaam si uu u marti qaado balse xishood dartii ayuu nebi luut calayhi salaam waxa uu ku yidhi nimankii magaaladan warkeeda ma haysaan ee ha isku soo gelina meelo kale marti qaad weydiista halkan ka baxa laakiin saddexdii nin way diideen inay meel kala qabtaan oo waxay ku adkaysteen inay inuu isagu marti qaado xaaskii nebi luut oo afka laga falay sidaan sheegaynay ayaa markiiba warkii qaatay oo u geysay qoomkeedii kadibna koox ka tirsan qoomkii ayaa gurigii nebi luut isugu yimi si ay ugu xadgudbaan saddexda nin ee dhallinyarada ah nebi luut calayhi salaam waa laga awood batay waana celin kari waayey kooxtii xumaanta waday kadibna waxa uu ku yidhi alaysa minkum rajulu rashiid war qof wax kala garanaya miyaanu idinku jirin waxaad waxaanaad wadaan waa caado xun oo caqliga bini aadanka ma gasho ee haddaad galma doonaysaan waxaad ula qastidaan haweenkiina iyo xaasaskiina qoomkiisii oo xumaantu biyo shubtay ayaa ka dhiidhiyey arrinta tan oo ku adkaystay in loo soo saaro saddexda nin ee martida ah markaasaa nebi luud calayhi salaam uu calaacalay waxaanu ku calaacalay inaanu awood uu ku difaaco martidiisa aanu haynin markuu nebi luud calayhi wasalaam calayhi salaam uu calaacalay ay saddexdii nin ay dhaheen waxaan nahay malaa'ig kumana soo gaadhayaan ee eebbe ayaana soo diray oo waa la halaagayaa qoomka kan saddexda malag waxay kala ahaayeen malakul jibriil mikaa'iil iyo israafiil calayhim assalaam malak jibriil ayaa usoo baxay kooxdii kadibna qoomkii intii gruubkii isugu timi gurigii ee hareeraysay gurigii nebi luud way farxeen markay arkeen in nin dhallinyaraa usoo baxay laakiinse may kala garanin inuu malakul jibriil uu yahay subxaana allah malakul jibriil mid ka mid ah baalashiisii ayuu ku dhuftay kadibna gruubkii iyo kooxdii meesha joog tumnayd dhammaantood way indhabeelaan waxaa la dhahaa in booskii indhaha halkay indhuhu ku yaalaanba la waayey meeshan in beri indha ku oli jireenba in la waayey subxaana allah ciqaabkii ku dhacay reer qoomkii nebi luud wuxuu u kala qaybsamaa dhowr qaybood ama dhowr marxaladood marxaladii koowaad gruubkii koowaad ee hareereeyey nebi luud gurigiisa way indhabeeleen si ay u dhammaayeen kadibna waxay dhaheen nebi luud waxay ku dhaheen malaa'igtii ballantoodu ina mawcidahum asubxu alaysa asubxu biqariib ballanta lagu cadaabayo waa beritoolunba la cadaabaya kuwa kan beritoolana waxa weeye aada bay u dhowdahay nebi luud qoomkiisii cidina kamaysan rumaynin marka laga reebo laba gabdhood oo uu isagu dhalay laba hablood oo uu dhalay nebi luud calayhi salaam habeenkii ayaa nebi luud iyo labadiisii gabdhood ka baxeen magaaladii sababtoo ah waa la cadaabayaa waa la tirtirayaa magaalada tan waxaana dareentay xaaskii nebi luud ayaa dareentay in nebi luud iyo labadii gabdhoodba ay baxeen kadibna waxay isku dayday inay ka daba baxdo laakiin waxaa asiibay wixii asiibay qoomkeedii subaxii waxaa ku dhacay cadaabkii waxaa sare loo qaaday malakul jibriil ayaa wuxuu sare u qaaday magaaladii gebigeedaba inta sare loo qaaday ayaa waxaa la geeyey cirki marka cirkii la geeyey ayay codkii iyo qayladii iyo baroortii waxaa maqlay malaa'igtii joogtay samada kadibna waxaa lagu soo tuuray dhagxaan ay ku qoran tahay magacyada mujrimiinta iyo dembiilayaasha oo mid kasta oo xumaanta samayn jiray iyo gaal kasta asiibayay kadibna tuuladii iyo magaaladii ay deganaayeen inta la qabtay ayaa dhanka kale loo foororiyey halkii sarreysay ayaa la hooseysiiyey xaggii hooseysiisina hooseyna waa la sarreysiiyey kadibna roob ayaa dusha lagaga keenay halkaas baana lagu halaagay qoomkii nebi luud hadh iyo habeen waa la dul maraa meeshaas lamana garanayo in goobtaasi ahaan jirtay beri ay ahaan jirtay magaalo waxaa lagu tilmaamaa meeshaas inay ahayd baxrulmeyit meesha baxrulmeyidka ee urdun iyo falastiin agteeda markaas dhulkaas waa dhul lama degaana badda iyo biyahaasina waa biyo dhintay sida hadalku waa badda dhimatay baa la dhahaa biyahaasina waa biyo mulooxada iyo dhanaanka dhanaanka heer heerka dhanaanka badaha ee wanka koowaad kaga jirta yacni boqolkiiba dhowr iyo konton wax ahba ayaa dhanaan meel lama degaana weeye meel u eg in la cadaabo weeye walciyaadu billah saas baanu ilaahay ku cadaabay oo ka ciqaabay qoomkii xumaanta waday sidoo kale taasi waxay cibro qaadasho u tahay cid kasta oo xumaantii iyo qurunkii qoomkaasi ay samayn jireen uu damac ka galo walciyaadu billah fiiro gaara ayaan halkan kusoo bixin doonaa xaaskii nebi luut calayhi salaam waxay ahayd gaalad faafisa sirta sayigeeda waxayna raalli ka ahayd waxay qoomkoodii sameynayaan laakiin sida culummada ay sheegaan iyadu maysan samayn jirin xumaanta sababtoo ah uma cuntunto nebi luut in ay xaas u noqoto qof isagu xumaanta noocaas oo kale ah sameeyo laakiin waxay ahayd gabadha gaalada ah ee sirta nebiga nebi luut calayhi salaam faafinaysay marka waa cajuusun qaabiriin qur-aanka ku jirta waa cajuuso daaweeye eebbana subxaana wa tacaala waa cadaabay oo waa ciqaabay waana ka argoostay waxna umay tarin xaas bay u ahayd nebi nebi ilaahay oo ilaahay u soo diray ayay xaas u ahayd wax uu u tartayna ma jirto laqabkii iyo taytalkii ay siidatay ahayd xaas nebi baan ahay wax allaaliya wuxuu xagga eebbe subxaana wa tacaala ay uga tartay ma jirto laakiin waxaa loo xisaabiyey un xumaantii iyo qurunkii ay waday iyo sirtii ay nebiga ilaahay ka faafinaysay ilaahay waxaan ka magan galnay cadadiisa iyo ciqaabkiisa insha allahu tacaala halkan waxaan kusoo gebagabin doonaa qisadii nebi luut calayhi salaam inta aynu ku kulmi doonaa mid lamida assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu